إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa khamiis siddeed iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan lix iyo labaatanka febraayo sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inuu burburay duulaankii ay shisheeyaha ku soo qaadeen dalka dowladda xasan sheekhna ay marayso dhammaadkeedii u dambeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inay la xisaabtamayso dhinacyada ku lugta la heshiisyada sharci darada ee lagu boobayo hantida iyo khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoona dhanka kale soomaalida u sheegtay in dowladda turkiga aanay ka duwanayn kuwa shisheeye ee dalka kusoo duulay kanaalka wararka alkataib ayaa sii daayay muuqaalka dagaal lagu kala baxay oo ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la baahiyey sawirada weerar shalay cagta lagu mariyey laba xiro ee askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka abuure ee wilaayada hiiraan dowladda federaalka ayaa burbursiyey xarumo ganacsi oo ku yaala waddada makal mukarama ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan imiinkana u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inuu burburay duulaankii ay shisheeyuhu ku soo qaadeen dalka dowladda xasan sheekhna ay marayso dhammaadkeedii u dambeeyey faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaray cabdulfataax maxamed qaasim sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu waraystay bartamaha xarun uu ka dhacayay shirweyne ay isugu yimaadeen hogaanka xarakada iyo maamulada gobolada ayaa qeexay muhiimadda wadatashiga iyo xaaladda ay ku sugan tahay qaaradda aanu ku noolnahay ee afrika amiirku wuxuu tilmaamay in shirka uu ku soo hagaagay kadib istishhaadkii sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka kaalintiisiina la buuxiyey oo mas-uul cusub loo magacaabay shuuro iyo showr kadib taa marka laga yimaadana wuxuu xusay shirku inuu ku soo beegmay iyada oo isbedello saameyn togan leh ay ka jiraan qaaradda iyo mandiqadan si gaar ah wuxuu carabka ugu dhuftay ciidamada shisheeye ee waddanka ku soo duulay oo uu xaaladooda maanta ku sifeeyey mid burbur ah halka dowladda xasan sheekh oo ku tiirsan ajaanibtaasi uu ku sheegay inay marayso dhammaadkeedii dhowr halaad awgood runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu u shiiday dhinaca labaadna isbedello badan ay jiraan adduunka dhan macnaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku nool nahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowga ku soo duulay wilaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo caskariyan oo amniyan u burburay xaalad inhiyaaran uu ku dhow yahay kadib markuu garguurtay uu saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayey haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaasxumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolka ay ka muuqata uu kusoo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono masiiradan uu dhammaystiri doono isaga oo macnaa maaragtay ka tillaabo qaadi doono meeshii ay walaalka wax u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisa la sii dhammaystirin karo
hadalka sheekh abuu cubayda ee ku aadan in dowladda federaalka ay u jabtay siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan ayaa imanaya iyada oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ay dhacayeen weeraro waaweyn oo cagta lagu mariyey xeryaha ciidamada dowladda xasan sheekh ayna ugu dambeeyeen weeraradii afjaridda ahaa ee shalay lagu ekeeyey laba xero oo ku taalla deegaanka aboorey iyo xero weyn oo ku taallay deegaanka ceel cali axmed oo ka kala tirsan hiiraan iyo shabeellaha dhexe sida muuqata iyadoo xarakadu ka duulayso ka faa'iidaysiga fursadahaas wuxuu sheekhu la dardaarmay dhammaan qaybaha mujaahidiinta ee kala duwan wuxuuna faray inay laba jibbaaraan howlaha ay ku aadan yihiin lana yimaadaan hal abuur iyo howlkarnimo ka dheeri ah qof walba inta loo qorsheeyey dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan cadow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeraya fikirkeedii iyo baaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda kaga faa'iidaysto oo qofka keliga usan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin usan ku ekaanin laakiin si caaliman u fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa way maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan hadalka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo aadaya iyada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda maraykanku ay niyadjab ka muujisay duulaankeeda soomaaliya taasoo horeyna dowladda federaalka uga goosatay lacago badan oo ay siin jirtay sidoo kale hadalkan ayaa imanaya iyada oo madaxda dowladda federaalka oo si qiiro muujin ah u goodin jiray laba sannadood ka hor ay maanta ka muuqdaan quus qabjab iyo khilaaf dhexdooda ahi
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inay la xisaabtamayso dhinacyada ku lugta la heshiisyada sharci darada ee lagu boobayo hantida iyo khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoona dhanka kale soomaalida u sheegtay in dowladda turkiga aanay ka duwaneyn kuwa shisheeye ee dalka kusoo duulay warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi bayaan ka soo baxay shir ay isugu yimaadeen hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo walaadda gobollada kana koobnaa toban qodob ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhammaantiis arrimo masiiri ah waxaana ka mid ah boobka lagu hayo khayraadka soomaaliya waxaa bayaanka lagu caddeeyey in madaxda dowladda federaalka ay shaqo ka dhigteen xarashidda khayraadka soomaaliya iyagoo u gacangelinaya shisheeyaha xarakada shabaabulmujaahidiin waxay shaacisay inay si adag uga soo horjeedo arrintan dadka ku lugta lehna ay la xisaabtamayso waana kan sheekh muuse cabdi caraale waaliga gobolka banaadir oo akhriyey bayaanka ka soo baxay qodobkaas heshiis walba oo lagu xaraashaayo khayraadka badda berriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelin toona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobaayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa bayaanka shirka ka soo baxay ummadda soomaaliyeed loogu caddeeyey cadaawadda turkiga iyo dhibaatada uu ku hayo ummadda soomaaliyeed waxayna xarakadu cod dheer ku sheegtay in xukuumadda ankara aysan maanta waxba ka duwanayn dowladaha kirishtanka ah ee ku soo duulay soomaaliya afar in xukuumadda riddada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna dowladda turkiga ee maanta jirta waxay caan ku tahay inay wax walba ka hormariso maslaxaddeeda dhaqaale iyadoo aan marnaba ummadaha ay boobayso hantidooda u eegaynin islaamnimo dhanka kale waxay caan ku tahay xulufaysiga reer galbeedka iyo labawajeelannimada madaxweynaheeda wuxuu fagaarayaasha ka sheegaa inay ka xun yihiin waxa ay yuhuudda ku hayso falastiin haddana waxay qalabeeyaan ciidanka yuhuudda ee gumaadaya muslimiinta kanaalka wararka alkataib ayaa sii daayey muuqaalka dagaal lagu kala baxay oo ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdiraxmaan beder
kani waa muuqaal si dhammaystirna u soo bandhigaya dagaalkii khamiistii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka daarunicma ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen askarta dowladda federaalkii halkaasi joogtay sida muuqaalka ku cad dagaalka ayaa wuxuu si toosa u beegsanaya halkii ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka xilliga uu dhacayana waa xilli aruura oo jabigu qabow yahay sida laga dhehanaya caddeemaha askarta dowladda federaalk ayaa waxaa ka mid ah qaar u muuqaday in weerarka ay hurdada kaga soo salaleen inkastoo ay xoogaa dagaalameen waxaana la arkayay labada dhinac oo rasaasta isweydaarsanaya ciidamada mujaahidiinta ayaa hadba ku siiqayay dhinaca cadowgooda iyagoo takbiirsanaya filimka wuxuu soo bandhigayaa natiijooyin dhowr ah midda koowaad ayaana ah ciidamada dowladda federaalk oo la muuquuniyey lagana dhiga wax la dilayo wax carara oo ooda jabsada waxaana ballaqan meydkooda waxaana u badan yihiin qaar la tugtay iyagoo sii cararaya meydadka tobannaan ayuu kanaalka wararkiyaalka tayb soo bandhigayaa mid ka midana waxaa lagu dhex tugtay gaari qooqanna uu doonayo inuu ku baxsado sida ka muuqata filimkana xabadda liifka ayaa muraayadda hore uga soo gashay marka gaarigaas laga yimaado qeybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo agabyadii laga furtay ciidamada dowladda federaalka waa hub badan oo ka kooban baasuukayaalii rasaastooda iyo boobayaal uu ka mid yahay qori dabajeexa sanaadiiq rasaas ayaana la arkayaa bastoolada ayaana ka mid ah waxyaabaha lagu furtay dagaalka daarunicma intaa waxaa dheer agabyo kaloo isgaarsiinaya kombiyuutaro فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين dowladda federaalka ayaa beenisa in khasaare lagu gaarsiiyey dagaalkii daarunicma ah muuqaalkan ayaana dhabarjab weyn ku noqonaya mas-uuliyiintii isku dayday inay saxaafadda ka qariyaan xaqiiqada la soo bandhigaya dagaalkan
استبشري بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد واستبشري بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد waxaa la baahiyey sawirada weerarkii shalay cagta lagu mariyey laba xiro ee askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka aboore ee wilaayada hiiraan muasasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay sawiro horudhaca oo soo bandhigaya dagaalkii xasmiinta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee kaabiga ku haya degmada buulaburde wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya sawiradan oo gaaraya ilaa iyo labaatan sawir ayaa kuwa soo khulaaseynaya khasaaraha adag ee gaaray dowladda federaalka kuna tusaya in ciidamada dowladda federaalka dacaar qaraar lagu dhadhansiiyey deegaanka aboorey sawirka koowaad waxaad ku arkaysaa dagaalka oo dhacaya xilli ileeska qoraxda aan soo bixin keliya waxaad daayaha saaraysaa biriqda iyo iftiinka rasaasta ka bixaysa qoriga caaradiisa oo ay furayaan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sawirada waxaad ku arkaysaa ciidamada al-shabaab oo ka tallaabaya difaacyada askarta dowladda federaalka kadib markay la wareegeen oo ay cagta mariyeen alkataib ayaa markaan ku tusaysa qaar ka mid a meydadka ciidamada dowladda federaalka meydadka askarta ayaa badankooda waxay rasaasta kaga taallaa qeybaha sare ee jirka sida madaxa kuwaasoo ay toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybaha dambe ee sawirada cusub ay soo saartay muasasada alkataib waxaad ku arkaysaa gaadiid dagaal oo gacangalay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaadiidka kasoo muuqanaya sawirada waxaa ka mid ah laba gaari oo brobokis ah laba gaari oo biji ah oo mid ay saaran tahay gaadiidka bijiga buyadda biyaha lagu dhaansado sidoo kalena waxaa ka soo muuqanaya gaadiidka tiknikada ee ku rakiban qorayaasha lidka diyuuradaha kuwaasoo dhammaantood u gacangalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan dhegeystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan warbaahintii salaamiga el furqaan dowladda federaalk ayaa burburisay xarumo ganacsi oo ku yaala wadada makal mukarama ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaray maxamed qaasim maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa burburiyey qeybo ka mid ah goobo ganacsi oo ku yaala wadada makatul mukarama ciidamo wata baldoosaro waaweyn ayaa xalay howlgallo burburin ah ka sameeyey wadada iyagoo dumiyey ganacsiyo yaryar oo hareeraha wadada ku yaalay arrintan ayaa la sheegay inay la xiriirto soo dhoweynta wafdi maalinta khamiista imaan doona magaalada muqdisho oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho laga soo tabinayay dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kacayeen ciidamada dowladda federaalka bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasoo laga xusi karo dilalka bareerka ah ay u geysanayaan dadka rayidka ah dhaca hantida dadweynaha burburinta guryaha iyo weliba masaajidda kuwaasoo dhammaantood ay geysteen ciidamada dowladda federaalka warkii dhegeystayaal fiidmadan aad kala socoteen idaacadii